isugu yimaadeen wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidanka dowlad goboleedyada ku bahoobay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada guddiga amniga dowlad goboleedyada iyadoo la fulinayo go'aanadii arrimaha amniga ee shirkii garowga oktoobar ay ku yeesheen madaxda iskaashiga dowlad goboleedyada kuna go'aamiyeen in la abuuro guddi amni oo ay yeeshaan guddiga amniga dowlad goboleedyada si loo howlgeliyo ciidamo isku dhafan oo ka xoreeya kooxaha argagixisada ah deegaanada ay gacanta ku hayaan warmurteedka shirka ka soo baxay guddiga amniga dowlad goboleedyada waxay isla qaateen qodobadan soo socda kow in laysla kaashado la dagaalanka cadowga argagixisada al-shabaab iyo daacish iyadoo la isticmaalayo tabo iyo xeelado kala duwan inay wada shaqayn joogta a lahaadaan laamaha amniga iyo sirdoonka guddigu waxay isla meel dhigeen tirada ciidanka goobaha ay ka howlgelayaan iyo siday u howlgelayaan iyadoo loo hirgelinayo qaab wejiweji ah ama faceface waxaa la ysla qaatay samaynta qorshe amni oo saldhig u ah la dagaalanka cadowga soomaaliyeed waxaa guddiga amnigu ugu baaqayaan in si wada jir ah ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka uga qayb qaataan la dagaalanka kooxaha argagixisadaa waxaana soo dhowaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa